Wasaaradda Kalluumeysiga Galmudug ayaa bilowday olole kor loogu qaadayo isticmaalka kalluunka iyo wax soo saarka kalluumeysatada Galmudug. Ololahan ayaa looga gol leeyahay in kor loo qaado cunista kalluunka iyo wax soo saarkiisa. Cabdirashiid Maxamed Cabdi, agaasimaha guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga Galmudug, ayaa ka warbixiyay muhiimadda ololahan.
barnaamijkan muhiimadiisa waxay tahay horta in oo kor loo qaado kor, kor loo qaado cunista kalluunka ya sidee loogu qaadi karaa ee waxyaabo badanaa sabab asbaa- asbaabo badanaa jira oo dadka marka laga hadlayo yareeyo cunista kalluunka number one waa ah kalluunkii waxaa laga yaabaa soo hallaabay in halkan la keeno ya oo dadku dee allergy iyo xanuun ay ku qaadaan iyo dadkii aanan kali aqoon runtii marka laga hadlaayo soomaali inta badan dad iska traditional ah waaye cunista kalluunka inta badan kuma badno laakiin markii la fiiriyo dhinac walba laga fiirsho asaga ka wanaagsan hilibka kale Qaar ka mid ah bulshada isticmaala kalluunka ayaa soo dhoweeyay ololahan.
Een, in sha allahu tacaala maantay wasaaradda iyo tiimka la socdaahiba een, waxay halkan inoogu keeneen een, kor u qaadidda kalluunka sidii looga faa'iidaysan lahaa Een, waa baahi aad looga baahan yahay degmada xeraale iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada Een, aad baan idinkaga mahad celinaynaa agaasime Een, degmadan waa degmo runtii aad u population badan meel xuduuda ku taalla muhiimna u ah isku socodka iyo ganacsiga iyo wax kasta istraatiijina ah Ee, cid kastana soomaaliyeedna ay ka faa'iidaysan karto horumarkeeda iyo isbedelada kala duwan ee ka socda degmadan Ee, waan ku faraxsannahay intaanoo tiim ah inay kasoo qayb galaan si ay seminaarka iyo barnaamijka cusub ee wasaaradda ay waddo ay qayb uga noqdaan kalluunka ahmiyadda weyn buu noo leeyahay waayeelada iyo dumarka iyo caruurta marka waxaan leenahay soo dhowaada insha allah waqtiga soo socon rajo fiican baan ka qabnaa waxa hoos u fiiriya dalkiinna khayraadkiinna waa barnaamij fiican waa qaadanaynaa waxaan kaloo sii codsanaynaa in dadka lagu sii baraarujiyo in loo badiyo dadku waa wax moog weeye waxyaalahaas maanta la keenay in aad loogu ballaariyo dadka wacyigelin badan loo sameeyo anagu bad ma degenin laakiin dadku badanaa dadka badaha iyo ka yimaada iyo meelaha xeebaha ah markii halkaan ay yimaadaan ma helaan kalluun kalluunkana sida xataa dhaqaatiirtu noo sheegtay in toddobaadkiiba mar la cuno oo xagga caafimaadka ugu fiican yahay waa ogna marka waa soo dhowaynaynaa
Ololahan kor loogu qaadayo cunista kalluunka iyo wax soo saarkiisa ayaa laga sameeyay degmooyinka Balanbale iyo Xeraale iyada oo bulshada labada magaalo loo sharxay faa'iidada ugu jirta isticmaalka kalluunka.